subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka ka imanaysa magaalada washington
waa subax arbaco ah bisha ebrilna waa shan iyo labaatan sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacadayda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mida guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin oo ka hadlaya fataxaada ka jiray ka dhacay magaalada beledweyne waxaan u tagnay haddee dad meesha ay degganaayeen inta biyo uga soo baxay aan waxay sitaan aan la arag oo geed hoostiisa ilmihii daadiyey roob ku kor socdo masquul aan lahayn biyo aan lahayn wax la cuno aan lahayn wax la cabba aan lahayn wax la hugsada aan lahayn
qodobada kale ee aan idiin haynano waxaa ka mid ah rob mali madaxa hay-adda international crisis group i c g oo ka hadlay khilaafka khaliijka iyo saamayntiisa dalka soomaaliya waxaad sidoo kale maqli doontaan tababar lix bilood soconaya oo loo furay suxufiyan ku sugan magaalada baydhabo
dhallinyaro soomaalida kanada ah oo qorshaynaya in magaalada muqdisho ay ka dhisaan taalo lagu xasuusto xasuuqii zobe qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayda saaka caalamka marka horese warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wacad ku maray in uu dhiggiisa faransiiska emmanuel macron uu isfaham dhexdhexaad ah kala geli doono heshiiska iiraan balse uusan ballanqaadaynin in uu sii jiro heshiiska nucleerka trump ayaa ayaa si ambaqaadida heshiiska nucleerka ee u dhexeeyey iiraan iyo qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ku tilmaamay wax lagu qoslo oo waali ah waxa uu mar kale ku celiyey cambaaraynta heshiiskani oo uu ku sheegay mid aanan ka tarjamayn barnaamijka nucleerka iiraan ama isku daygeeda ah buu yidhi carqaladeynta bariga dhexe hadalkan wuxuu trump ka sheegay munaasabad qadasharaf uu aqalka cad uu shalay ugu sameeyey madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo xaaskiisa brigid macron oo booqasho ku jooga magaaladan washington
booliiska magaalada toronto ee dalka kanada ayaa sheegay in lagaga shakiyey inuu toban ruux isniintii baabuur ku jirsiiyey farasmagaalaha toronto uu fariin soo dhigay bartiisa facebooka waxyar ka hor intii uusan weerarka qaadin alec manisanian minasian ayaa booliisku sheegay in qoraalkiisa uu ku ammaanay nin dhallinyaraha lo odhan jiray eliot rogers kaasoo sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii lix qof ku dilay gobolka california ee dalka maraykanka kadibna isagu isdilay maxkamad ku taala magaalada toronto ayaa alex salaasadii shalay kusoo oogtay toban dacwadood oo dilah kuwaasoo heerkoodu yahay darajada koowaad iyo saddex iyo toban dacwadood oo ahaa isku day dil eedaysanaha ayaa madaxiisa hoos u foorariyey mana uusan qiran inuu ka dambeeyey dembiyadaasi lagu soo oogay
subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasina waxa uu idinkaga imaanayaa v o a washington aan ku horeyna ee ku dhowaad sagaal kun oo qoys ayaa ku barakacay fatahaado ku dhiftay magaalada beledweyne iyo deegaano ku xidhan daadad ka dhashay roobab mihigaan ah oo maalmihii u dambeeyey ka da-ayay gobolka hiiraan iyo qeybo ka tirsan dalka ethoobiya ayaa barakiciyey kumanaan qoys oo ku noolaa xaafadaha magaalada beledweyne warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena gobolka hiiraan dadka ugu badan ee magaalada ka barakacay ayaa waxay isugu tageen deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin sufurow ayaa waxa uu sheegay in boqolkiiba soddon dadka magaalada beledweyne ay guryahooda ka barakaceen dadku waxay ka soo barakaceen laga bilaabo magaalada beledweyne ilaa iyo dhanka waqooyi oo idil tuulooyinka dhanka waqooyi magaalada beledweyne ka dega ee webiga saaran dhammaantood waa laga soo barakacay waxaan u tagnay haddee dad meesha ay degganaayeen inta biyo uga soo baxay aan waxay sitaan aan la arag oo geed hoostiisa ilmihii daadiyey roob ku kor socdo masquul aan lahayn biyo aan lahayn wax la cuno aan lahayn wax la cabba aan lahayn wax la hugsada aan lahayn waxayna ku bara waxay ku ku barabaxeen si ay biyaha naftooda iyo uga badbaadiyaan taagaga u dhow webiga dhinaciisa magaalada beledweyne xaafadaha laga barakacay waxaa ugu maaragtay ee, ugu daran dhammaan xaafadda ku timbo xaafadda raadarka xaafadda hurdaag dhinaca siliga ee ameerikaanka buundaweyn ee xaafadda suuq xoolaha iyo kawaanka iyo iidow haggiisa dhinaca ambacaddada oo kuligii waraabalo oo gadaal ugu soo celiyey marka xaafad beled- be- magaalada beledweyne ka nabad gashay ma jirto tirada qoysaska ilaa iyo sagaal kun oo qoysaan hadirtaan qiimayntii aan isku keennay iyo uruurintii iyo xogtii saasaan hadda qiyaasaynaa dahabo daahiya cabdulle waxay ka mid tahay dadka ku go-doonsan xaafadda xawataako waxay sheegtay in dhammaan dadkii xaafadda la deganaa ay ka barakaceen fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle dad tiro yar oo ku haray xaafaddana ay tabarta u diiday inay barakacaan waxay ka baxeen biyahaas farada badanne oo intaba aad ka arkaysid oo maxaan ku ahaaday sad- labada- labada dhinac baa naga jooga hadda ay ka baxeen dadku annaguna waaba ka bixi weyno dhaqaalo daraa iska diida hadday rabto marka biyaha goormay xaafaddu kusoo bilowdeen oo dadka inay barakacaan ay bilaabatay dadka xaafadaha medbamaya maray barakacday xaafadda kutiiba liiraa laba asbuuc ka horay barakaceen xaafaddan dhagaxjibis laakiin asbuucan ay barakaceen marka dadka xaafadii ka barakacay maxaa ku qiyaas kartaa tiradooda boqolkiiba intay gaarayaan boqolkiiba sagaashan iyo shan waa ka baqaxeen waa la barakacay waxay aadeen ceel jaalle buundo aroos iyo ceel gaal marka biyahan dadka xaafadda barakiciyey iyo xaafadaha kale ma laga hortegi kari maya maya biya biyo laga hortega kara maahan biyo ilaahay wato muujid waa biyahan biyo ilaahay wato waayo oo xareed iyo webi isugu darsan waa biyahan wallaahi cabsi waa jirta laakiin tawakaltu cala allah wa- wa- tawa- tawakaltu cala allah ilaahay baan tala saaranay wax dhiba ilaahay ka rajayn mayno maxaa laga baqaya waxaa laga baqaa biyaha waa ka baqaynaa baal ka soo baxa waa ka baqaynaa qolo wax qaatira waa ka baqaynaa oo guryaha noogu soo gala waa ka baqaynaa marka biyo een, hadda inta xaafadda geesaheeda aan ku arkeeno wax ka badan hadday yimaadaan maxaa idin qorshaysan wallaahi waxaa noo qorshaysan hadda kadib ma bixi karna soo maahan dhabahan weyn waa soo marteen oo malayna dhagax jabis dhexda iyo ku dhowaadkeeda jamarana leegu yiri oo baryahan ma tegin webigeena waaba kan oo waxa la mari kara maahan waxaa noo qorshaysan inaan geedaa fuulo meelaha burcada meelahaas burca naga jirta xagga burcooyinkaas aan tagno haddii ilaahay qadartiis ku dhacdo inay nagu soo fatahaan gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi sufuro ayaa waxa uu sheegay in khatarta fatahaadda laga cabsi qabo inay sii kororto maadaama roobab mihigaan ah oo maalmihii ugu dambeeyey ka da-ay dalka ethoobiya biyo ka soo rogmaday ay ku soo fool leeyihiin magaalada beledweyne haddii afar qoys iyo shan qoys oo masiiba ku dhacday ma waa magaalo dhan oo maaragtay in insha allahu barakacday ilaahay baa maaragtay badbaadi kare laakiin wax anagu gaara oo aan qaban karna ama aan u haynaa ma jiraan Een, fatahaadii dhinaca etoobiya ee, waa nagu soo socotaa taasi way soo dhaaftay burdhiinle iyo deefo iyo hadda waxay soo maraysaa bacaad meesha la yidhahday soo maraysaa biyahan haddana barakiciyey ee noo xoog dhame noo xoog sheegtay ee magaaladii boqolkiiba maaragtay soddon iyo shan laga baxay waa biyihii xareedahaa roobkii da-ay iyo webigoo buxaas la keenay waadiyaashaa nagu soo rogay hadee tan haddeertaan magaalada naga saartay waa xareedii waa laba sano ka hor ay ahayd markii dadka magaalada beledweyne ay guryahooda uga barakaceen fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle iyadoo sanad kadibna magaaladu ay noqotay mid biyo la-aan ah kadib markii webiga shabeelle wax biyo ah laga waayey xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan markala dhegeysta dhammaantiin balkaad weli nagala socotaana waa v o a washington magaalada columbus gobolka ohaya dalka maraykanka waxaa shalay lagu aasay laba wiil oo dhallinyaro oo soomaaliya oo halkaasi lagu dilay haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaha v o a da gobolkaasi cabdikaafi yuusuf aadam waxaa galabta lagu aasay magaaladani colombos ee gobolkani ohaayo cabdulaahi siciid shariif iyo cabdulkhaaliq siciid maxamed oo habeennimadii sabtida toogasho loogu geystay gaarigooda dhexdooda waxaa aaska dhallinyaradani ka soo qayb galay qaybaha kala gadisan ee bulshada waxaana noo suurto gashay inaan la kulanno qaar ka mid a ehelada dhallinyaradani iyo weliba culimo udiinkii ka soo qayb galay aaska dhallinyaradani waa kanaa sheekh muuse oo ka mid ah culummada magaaladani colombos ohio aan wax ka weydiiyey bal culummada iyo doorka ay ku leedahay ka hortagga dilalka dhallinyarada loo geysanayo ka masaajid ahaan xalay ayaa u dambeeyey waan fariisannay arrinkaan mataqaanaa waan ka hadalnay communitiga leaderskoodana insha allahu tacaala khamiis ayaan iskugu yeernay Eh, masaajidka aan joogo eh, masjidul huda ayay isku wada imaan doonaan kulli community leaderska oo idil- meeshaas ayay imaan doonaan insha allahu tacaala ciddii wax ku soo ziyaadinayso qaabkii loo wajihi lahaa insha allahu tacaala waan ka hadlaynaa khudbooyinka sidoo kale insha allahu tacala waxaan isku dayaynaa waalidiinta in aan dhiirigelin iyo qaababkii waxaan looga hortegi lahaa tababaro insha allahu tacaala masaajidda inay furan ayaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala maki siciid shariif waxa uu la dhashay cabdulaahi siciid shariif oo allaha u naxariistee ka mid ahaa dhallinyaradii galabta lagu aasay halka kani wuxuuna noo sharaxayaa bal shakhsiyadda cabdulaahi iyo xaalka meesha uu marayo bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah anigoo ah maki saciid shariif cusmaan marxuumka la dilay cabdulaahi saciid shariif cusmaan walaalkeyga iga yar waaye waxaa la dilay maalin sabti ah markay saacaddu ahayd aid micnaha waxaan ka wadaaye maxaa la yidhi sideedda maqrib maqribkaa la dilay waxaan ogaanay maalinta ku xigta ayaan ogaanay kadib waxaan u tagnay eh, meeshii dembiga lagu baaro booliiskan u tagnay waa inoo shee- mas- sawirkiisayna tuseen ma walaalkiina miyaa ha ay nagu yidhaahdeen information badanaan weydiinay wixii information ayna siiyeen ma laha investigationaan ku jirna ay yidhaahdeen ilaa hadda investigationkaan sugaynaa marxuumka eh, xaasuu lahaa afar caruuruu ka tagay Een, wax ka nin nin shaqaystuu ahaa maasha allah nin qalbi fiican uu ahaa sidoo kaleeto cabdi cismaan ciise waxa uu ka mid yahay ehelada cabdiqaaliq siciid maxamed wuxuu noo sharaxayaa bal cabdiqaaliq qof noocee ah ayuu ahaa cabdikhaaliq wuxuu ahaa shakhsi runtii nin dhallinyaro oo aad iyo aad u fiican oo waxbarashada xagga qur-aanka iyo maadiga iyo kulli aad ugu fiican u ahaa wuxuu ahaa eh, da'diisu waxay ahayd labaatan jir Eh, wuxuu waddanka ka soo noqday muddo hadda laba sano ah ayuu joogay eh, isku soo noqday di- dalka hadda waxba ma uusan hayn wax shaqaa iyo wax iskuulah midna ma hayn Ah, nin akhlaaqdiisa iyo s- si aad iyo aad u fiican u ahaa nin qur-aanka dhameeye u ahaa aabihiis iyo dugsiyada eh, magaalada colombus ku yaalla ayuu qur-aanka aada uga bartay dugsiga sarana nin ka baxu ah sheekhadan cabdulle oo la hadlayey aaska ka bacdi dadkii ka soo qayb galay aaskaasi ayaa muujiyey marxaladda ay ku sugan tahay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool gobolkaani ohaayo inay tahay mid khatar ah islamarkaasina loo baahan yahay in la baraarugo geeridu waa xaq laakiin geerida waa naloo weheliyaa waxaa geerida noo weheliya dhallinyarada yadii baa islaynayso qaarna cid kalaa dilaysaoo laynayso labalabaan u dhimanaynaa saddex saddex baan u dhimanaynaa waana aamusannahay xalkeedii isma weyddiinno haddaan saa ku sii soconno waa su'aale ma sii jiri karnaa maya ma sii jiri karno cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombus ohio
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a machadka daraasaadka siyaasadda ee heritage ayaa magaalada muqdisho ku qabtay kulan aqoon isweydaarsi ah oo su-aalo lagu weydiinayey rob meyley oo ah madaxa hay-adda international crisis group waxaana mowduuca laga doodayey uu ahaa sidee dowladda soomaaliya ee xilligan ay uga samata bixi kartaa muranka siyaasadeed ee ka oogan khaliijka gabagabadii kulanka ayaa waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafe qoyste qodobadii aqoon isweydaarsigaasi lagu lafaguray waxa uu ka wareystay agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khaliif
ee badanaaba heritage labadii biloodba marba waxaan qabannaa kulan saan oo kale ah marka ee, maadaama rob mali oo madax ka ah macadka ee, ama ee, hay-adda la dhaho international crisis group uu magaalada yimid ee, waxaan u soo jeedinay ayagana la qubanaatay inaan ee, u yeerno oo aan bariga dhexe ee, ee, carqaladaha ka taagan iyo soomaaliya say u saamaynayso aan ka waraysanno ee, hadda khaliijku soo maray african unionku soo maray ee, obama wakhtigiisi white houseu ka tirsanaa madaxda buu ka tirsanaa marka bal inaan sida adduunka hawshaan u arkaan aan wax ka weydiinno asna uu soomaalida maqlo oo soomaalidii kala duwaneyd oo ilaa toddobaatan qof baan u yeernay oo soomaaliya oo nooc kasta leh marka soomaalidan inuu dhegeysto say arrintan u arkaan iyo nuxurkan wuxuu ahaa soomaaliya sida bay uga isaga samata bixin kartaa ama ay uga lug bixi kartaa ama uga shaqayn kartaa inaysan dhibaato u keenin ee, khilaafka khaliijka marka asaguna dareenkiisa iyo fikraddiisu nala- nala wadaagay soomaaliduna waxay la wadaagtay fikraddeeda iyo dareenkeeda marka waxaan isdhahaynay wadahadal iyo aqoon isweydaarsi loo baahnaa buu ahaa waa tahay su-aalo badan baa waxaa laga weydiiyey arintaas khaliijka sida dadkii ka qaybgalayaashu ay weydiinayeen marka muxuu ku tilmaamay in soomaaliya ee, murankan khaliijka ka jira ay uga samata bixi karto muxuu ku sheegay wuxuu yidhi horta lugihiinna isku duuda ee, gacmihiinna hoos u dhaqda dal iyo dad iswata noqda markaa dhexdiidna ka aruursan tihiin waxaa fududa waxaa adkaanaysa gacmogacmaynta iyo gocantogaaliinta bannaanka ka timaada markastoo adinku aad kala socotaanna waxay fududaanaysa in bannaankuna in ka shaqayso wuxuu kaloo sheegay dad kaloo ishaysta haddaad ku dhex mirantaan faa'iido kalama kulmaysaan oo sababtoo siyaasadaha iyo danuhu waa isbedelaan waana tabar yarnahay oo kamama bixi karno wadamadii lacagta haystay oo tujaartahaa baa hadda saas luqunta iskula jira marka wuxuu yidhi waxaa ku dadaashaan oo aniga inkula talin haddaan tala insiinayo inayna dad isku maran ina ku dhex milmin oo ku dhex maran oo aysa idin liqin dagaalkaas oo sidii aysa idin liqin god idin liqay aysa noqon iyo inaad lugihiina isku dawataan oo dad isku xiran oo danihiina soomaaliyeed aad fiirsataan wuxuu yidhi qatar iyo sacuudiga iyo imaaraadku maraykanka waxay ku leeyihiin buu yidhi afaaraha kama soo dhexgalayno oo markuu imaaraadka la hadlo iyo sacuudiga waxay leeyihiin qatarna waa iska dhicinaynaa adigana howlahaad rabtay oo ama la dagaalanka argixisada ama danahaaga ma soo dhexgalayno qaarkoodna markaan imaaraadka weydiiyey buu yidhi goormaad isleedihiin arrinta idin dhex taala adinka iyo qatar way dhimaanaysaa waxay nugu dheheen buu yidhi maraykanku waa kuuba afartan sano cuuna qabateen ku hayay marka waxaa ka muuqday inaan hadda sansaan aysa ka muuqan inay khaliisku heshiiyaan intay ishaystaanna haddaan annagu la kala jirjirno inaysa dhibkoodun aanna ka mabda'a dhexdhexaadnimada ah ee ay dowladda federaalku ka qaadatay muranka qaliijka muxuu ku sheegay roob maali ma ku tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid soomaalida ay uga samata bixi karto xaaladaha xilligan ka ogan bariga dhexe arrintaas waxaa si fiican u sharxay ambasador cumar idriis oo safiirkeenna dooxa fadhiya ahaa waxyar ka hor laga soo bedelay wuxuu yidhi dhexdhexaadnimadu adduunka oo dhan dadkii kalena waa sheegeen asna wuu sheegay dhexdhexaadnimadu waa waxa ugu wanaagsan haddana la imaan karo laakiin laftigeedaa maareen u baahan haddii dadkii aad dhahaysay dhexdhexaad baan nahay qaarkood ay ku arkaan inaadan dhexdhexaad ahayn taasaa marka waxa u baahan tahay inaad wax ka qabatid oo xal u heshid waad dhihi kartaa dhexdhexaad baanay lakin haddii ninka kale kuu arko sida hadda imaaraadka iyo sacuudiga ay noo arkaan iyo wadamada ayaga la jaarka la jaalkaa sida masar oo kale ay noo arkaan qatar inaan la jirsannay taasaa marka waxay u baahan tahay maarayn u baahan maarayn u baahan waxaa laga hadlay dhaqaalaha iyo xiriirka imaaraadka naga dhexeeya waxaa laga hadlay xiriir hadduu naga dhexeeyo wax kala gadasho naga dhexeeya qatar arrintan si fiican baa loo gacanta loo geliyey marka u dambaysana waxaa lagu soo gabagabeeyey danteen annagaa mas-uuliyad naga saaranta inaan ilaashanno guri kala socda iyo dad kala socda nin baa wuxuu yidhi guri waxaan degannahay meel walba ka dalooda marka meel walba gacan baa laga soo gelin karaa marka dadka soomaalida in la isku hayo somalilan kuwa jooga kuwa halkan jooga soomaalidoo guud anigu hadaladan er waxaa ka mid ahaa shan iyo labaatan sano carabta waxaan ku haysanay inay annagoo daris la ah oo walaal la ah oo la diina inayna daawanahayeen annagoo dhibaatana haysato aynay noo arkeen dal burburay iyo dad gaajaysan markayna xasuustaanna timir inay noo keenaan ay xasuustaan hadda istaraatiijiyada meeshaan uga naalay adduunka arkeen inaan hawadeennu la mari karo oo muhiim ay tahay la arkay inaan nuxur iyo culays leenaha la arkay ayagoo marka isbacsanhayay nugu soo nagu soo butaaceen marka taasna tabarteed ma lihin aan ku maarmaarayn karno cabdirashiid ugu dambayntii qabiirkii ka socday hay-adda i c g ma ka hadlay khilaafkii ugu dambeeyey ee dhex maray dowladda soomaaliya iyo imaaraadka carabta iyo sida arrintaasi xal looga gaari karo aad baa looga hadlay asna uga hadlay dadka kaloo joogeen ay uga hadleen wuxuuna xusay waxay ahayd in imaaraadku ay dareensan yihiin in soomaalidu ay xumaysay ay waddan iyaga cadow la ah oo qadar la yidhahdo ay kala jirsatay lacagtoodii iyo waxoodii iyo diyaaradahoodii lagu falfalaaday ay aad u dhibsanayaan qof kaleoo safiiroo hadlayna wuxuu yidhi soomaalidu ama ayrabarahooda laga samaynayo ama maamulgoboleedooda laga samaynayo ama dekedahooda laga samaynayo ama maxaa la xeryahooyinka ciidankooda laga samaynayo waxaana qabta maahan wuxuu kaleu ku kaftamay nin ambasadora dad annaga naga midoo badan baa weli luqadda ruushka ku hadluu yidhi asagoo markaas kala jeeday inuu reer galbeedka gaarsiiyo haddii soomaaliya laga soo gaari waayo carabtan ku soo yaacday in soomaalidu ay luqadda dad ruushka yaqaana ay joogaan oo ruushka xataa xiriir alle samaysan karaan marka si furcadi ah baa qolo kasta iyo qof kasoo hadlay oo dareenkiisa u soo gudbiyey annagana cilmi badan baan ka korsan waana ka faa'iidaysanay
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khaliif waxa uu muqdisho ugu warramayey waryaheena xasan kaafi qoyste
haatanna magaalada toronto dhallinyaro soomaaliya oo qaarkood ku dhashay qaar kalena ku koreen qurbaha ayaa kuwaasoo kaashanaya kuwa jooga gudaha soomaaliya ayaa bilaabay barnaamij ay ku doonayaan inay taallo iyo masjid kaga dhisaan goobtii uu ka dhacay qaraxii zoobe ee magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishii oktoobar ee sanadkii hore si loogu xasuusto dadkii ku nafwaayey qaraxaasi dhallinyaradaas ayaa qaar ka tirsan waxay kulamo la qaateen jaaliyadda soomaalida dalka kanada iyo hay-adaha kale ee dalkaasi si ay taageero ugu helaan mashruucooda wariyaha v o eda kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo soo diray dhallinyaradan ayaa si iskooda isku abaabulay waxayna doonayaan in si fudud aanan loo ilaabin dhibaatadii ka dhacday zoobe bishii oktoobar ee sanadkii hore hidaayo cusmaan oo iyadoo shan jira la keenay dalkan kanada islamarkaana waxbarashadeeda ku dhammaysatay magaaladan toronto oo ka mid a dhallinyaradaasi ayaa sharaxaysa barnaamijkan iyo waxa ay ka doonayaan barnaamijkan wadnaa wuxuu ku saabsan yahay qaraxii ka dhacay soobe magaalada muqdisho gaar ahaan gobolka banacdir qaraxaas wuxuu geysta khasaare badan markaasaa daraadeed waxaan dhahnay yacni markastaba qarax bugu dhaca horaa loo dibadaa lix boqol oo qof noloshooda in hore looga gudbo yacni sax ma ahan marka waxaa doonaynaa inagoo ixtiraamayna diinteenna iyo dhaqankeena in aan wax lagu xasuusto meesha ku dhisno insha allah waxaasna waxay noqon doonaan taalo yar oo masaajid dhinacka ah oo ummadda qof kasta maalinta xasuusata intay tagto duka karto si ummadaas ajirna u hesho oonan loo iloobin at the same time marka taas idea ah hadda wadno insha allah bisha labaatan iyo sagaalkeeda aan ku qaban doona magaalada joana hidaaye ayaa muhiimadda ku sheegtay sidii loo xasuusan lahaa dhibaatada halkaasi ka dhacday dadka soomaalidana loogu wacyigelin lahaa sidii ay ugu hortegi lahaayeen dhibaatooyinkan oo kale muhiimadan ka leynahay walaal waxay tahay ummadda inaa la wacyigeliyo three million baa ku nool magaalada muqdisho ayagaa saarnaa inaa diiro gelino inayna iloobin cunug yaroo saddex jira aa ugu yaraa inta meesha ku dhimatay cunug dambe dhiigiisa inuuna daadanin annaga ummadda ula jeednaa waa more of the human rights aspect than it is politics dowladda waan la xisaabtamaynaa sharci baan sameynayna ayaga xaggaa waa ujeedsanayna laakiin taaladan waa ummaddaa loo sameeyey ummadayna uga socotaa is for the people by the people insha allah waxay sidoo kale sheegtay in dadka soomaalida iyo maamulka gobolka banaadir ay weydiisanayaan taageero ku aadan sidii ay ugu dhabeyn lahaayeen barnaamijkan ay wadaan ee lagu xasuusanayo dadkii ku dhintay qaraxii zoobe horta arrintan waa arrin annaga dhan naga dhexaysa ummad haddaanu nahay oo soomaaliyeed maasha allah marka waxaa rabnaa qof kasta oo gacan nagu sii kara wuu nagu sii karaa hadda alxamdulilah gobolka banaadir iyo dowladayna wayna taageersan yihiin taageerana waan ka sugi doonaa insha allah laakiin wadankan aan kul ku noolahay canada waxaa jira institutions oo historic iyo waxaas loogu talagalay interested ku ah ay rabaan inay develop gareeyaan ay rabaan inay insha allah waxyaaba funding inay ku sameeyaan laakiin aniga waxaa laygu xijeeyey adugu lacag soo aruuri markaad soo aruurisa innaga intaabaa kugu daraynaa marka aniga hadda waxaan taaganahay inta la ii soo diray aruuriskeeda hadda wadaa insha allah laakiin ummadda soomaaliday u furan tahay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan zoobe afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkii hore ayaa ahaa kii ugu darnaa ee ka dhaca soomaaliya kaasoo ay ku dhinteen boqolaal qof xuseen nuur xaaji v o a toronto
tababar dhinaca saxaafadda ah oo socon doona muddo lix bilood ah ayaa ka furmay magaalada baydhabo ee gobolka baay tababarkan ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya warfidiyeenada ka howlgala redio baydhabo iyo kuwa kale ee ku yaala magaalada wariyaha v o eda ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray tababarka waxaa loo furay in ka badan shan iyo labaatan saxafi oo ka howlgala warbaahinada kala duwan ee magaalada baydhabo wuxuu soconayaa tababarkan muddo lix bilood ah kaasi oo ay soo qaban qaabisay idaacadda baydhabo mas-uuliyiinta idaacadda baydhabo ayaa ka sheegay furitaanka tababarka in lagu baranayo xirfadda saxaafadda iyo habka maamulka warbaahineed agaasime ku-xigeenka idaacadda baydhabo cabdiraxmaan ibraahim cali jiirow ayaa v o a uga waramay waxa tababarka uu ku saabsan yahay waxaanu halkan ku furaynaa seminaar ku saabsan koruqaadidda aqoonta shaqaalaha raadiyo baydhabo iyo shaqaalaha kale oo ayagana magaalada ka socda oo ayagana wuxuuna socon doonaa muddo lix bilooda barnaamijka waxaa lagu baran doonaa constitution iyo bylow waxa layidhaho heer hoosaadka oo raadiyo baydhaba loo samayn doono iyo dastuur ay ku dhaqmaan shaqaalaha loogu talagalay iyo waxa la yidhahdo basic account and bookkeeping ayaa lagu baran doonaa iyo financial resource management iyo human resource management strategic planning intaasoo dhanaa lagu baran doonaa muhiimadda uu leeyahay waxa waaye in shaqaalaha aqoontooda iyo xirfadooda kor loo qaado ay ka faa'iidaystaan aqoonta weeriyanimo inay kaga faa'iidaystaan
mas-uuliyiinta ka qayb galay furitaanka tababarka ayaa sheegay aqoonisi weydaarsigan inuu muhiimad gaara u leeyahay wariyaasha si kor loogu qaado aqoontooda xildhibaan cabdulaahi isaaq gani oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay saxafiyiinta inay howlo muhiim u hayaan bulshada sidaasi daraaddeed ay tallaabo horumar leh tahay saxafiyiinta aqoontooda in la horumariyo owlbahaan iyo sinqati geeki sheegdeen in shaqaaladii capacitida la suubi lanka kale haku qiibgalo korona haku qiibgala capacity building in may lira shaqaalada korlangaada human resources laka barada sharciga oo may lira idaacadan laka barada wal iid qiiman lew wal tayayahay lan idaacadii way waa la tayayahay an araghaynun la biliiriyahay shaqaaladii kale iyo lanka kale ambaahan danayawna haka biiro kule an araghayn wal iidan faylow kulli unuuna may lira naftarkan dadaha sinka biiriyana waana sinkamahanagaana shaqadu faylo isin qobateen haan ihanu ku fayleenna ku sugahayn radio baydhabo waana dadsheeno korow tababarada noocan ayaa wax badan ka tari kara aqoonta wariyaasha dhowaan ayaa sidoo kale magaalada baydhabo lagu soo gabagabeeyey tababar inka badan soddon saxafi loo qabtay oo uu soo qabanqaabiyey ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaj mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
aad buu u mahadsan yahay mukhtaar maxamed catosh oo na warbixintaasi nala socodsiinayey haatana dhinaca ciyaaraha haddaan u gudubno nuur baa dhinacayga fadhiya nuur de champions leaga ciyaar waalan baa habeenkii xalay dhacdeed waa rune maxamedow kooxihii liverpool iyo roma ayaa xalay isku halay lugta koowaad ee wareega semifinalka tartanka yurub ciyaar wacdareleh ayaana halkaasi ka dhacday oo liverpool ayaa shan gool iyo laba ku badisay waxaana wacdarele yaab leh halkaasi ka dhigay maxamedow laacibkii reer masar maxamed saalax oo laba goolna dhaliyay laba kalena isaga lugtiisa ku baasay waan gartay marka dabcan saalax waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaaba inuu noqdo laacib ka la mid ah messi iyo ronaldo sanadaha soo socda haddii sida uu ku socdo uu kusii socdo marka goolasha kalena sadio mane iyo fermino laacib la yirahdo ayaa isna laba gool dhaliyay halka manena uu gool dhaliya marka is-aragga labaad labada bisha may ayay ka dhici doonaan magaalada roma waan gartay waxaan rajeynaya dadweynuhu inay wada sugayaan waanaan arki doonaa natiijadu siday tahay haatana dhinacii heesaha waa heesay qaado fanaanada farxiyo fiska heestaasi fanaanada farxii fiska waxau damaysay idaacaddaydii subaxnimo inta hadii laydhahdana maanta mar kale dib u kulmi doono waaniga maxamed cabdi nuur bakhaar iyo bashiir abdikaro idinla sidaas iyo subax wanaagsan